wasaaradda warbarashada iyo barbaarinta somalilan oo kaaladaas hay-adda varo foundation iyo tababara anqobati macalimiinta dugsiyada barbaarinta awlaada ee kiyaala hargeysa tababarka webowska saabsanaya fahamka awlaada iyo ka adagta warbarashada kuwarqabowka awlaada xiliyadiio ka jaraan xaalado gaarkae iyo weli basada macalimiintii oon la dhagama koran awlaadasay qaar kumid ee maamulayaalka iyo macalimiinta iskuulada barbaarinta awlaada yaa ku warbi muddada tababarkii oo qaadayaan waa qodob wanaagsan ama tababar muhiim u ah dhammaan macalimiinta kejiga dhigta ama barbaarinta tababarkani wuxuu ahaa tababar aad iyo aada u qiimo badan tababar wax badan noo indho badan noo furay wax badan aanu ka faa'iidnay wax badanna ay noo dhiman yihiin waayo wax kow la idhi kooban baa la yidhi markaa kolley waa intii koo waa intii ugu horreysay waxaan jeclaan lahayn intaa in ka badana inala sii nala sii baro shaqadan macalinnimadaan hayno waxaa weeyaan shaqada ugu adag ma haddii ilaahay fadligiisa lagaga dayo ajarna waata lagaga helaya ajar adigoon qofna iska eegaynin cidna iska eegaynin waxaad ogaataa intee saynu maqalnayba waxaa la yidhi soo maha macallin wuxuu noqon gaadhay rasuul soo maaha waxaad ogaataan ilaahay ajarkiisa fadligiisa idinkoo maanka ku haya ku shaqeeya insha allah sida ugu wanaagsan idinkoo waxna hagranayn waxaynu soo suwadnay muddo saddex cishaa tababar u kala socday toddobiyo toban dugsi oo magaalada hargeysa iyo berbere ah waxaana lagu bereeyey muddadaa saddexda cisho ah habka fahamka ardaygu ku adag yahay ee ardayda kale ka hooseeya sidii ay ugula loo soo gaadhsiin lahaa sanad dugsiyeedka cusub ee soo socdana macallimiintu ay uga qayb qaadan lahaayeen macallimiintana waxaan rajaynaynaa tababarka muddadaa saddexda cisho ah markay iskuulladoodii tagaan insha allahu inuu isbeddel ka muuqdo waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaynu barannay waxbarashada leerar difficalka oo ah barnaamij aan anaguna wasaaradda ka shaqayno oo aan gobolladoo dhan ugu baxno sababtan markaan leer difficalka u qaadana waxay ahayd waxaan ognahay bulshada ardaydeena ugu badan inay yihiin dadka hadalkooda ama fahamkooda uu xadidan yahay ee ah leer difficalka carurtaasi inta badan marka hore waxaa lagu sheegi jiray hebel waa saakid waxba ma fahmo inta badanna iskuullada waa laga soo eriyaa ama si fiican ma baasayn laakiin carurtaasi waxay leeyihin baahi gaar oo isla gaarana maanta marka ilmu markuu baahi gaara leeyahay waxaa meesha ka baxaya cadaadiskii waxaa meesha kaloo ka baxaya ninkani waa damiina iskuulka la qabsan maaye ha laga saaro marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay formuladii aan dhiganay ee ahayd luug iyo listan iyo linkna waa inaan mar walba dee isticmaalo agaasimaha waxda macalimiinta ee wasaaradda warbarashada iyo barbaarinta somalilan nasra maxamuud iyo kuwarbiidi tababarka iyo weliba maalmuhuse dareeri walalunku dowhe marka macalimiintu ay helaan tababar waxa ay helayaa dhammaan ummada bulshada ah ayaa helaysa in aqoontoodii kor loo qaado macalinku waa udub dhexaadkii bulshada isla mar ahaantaana wuxuu gaadhsiinayaa intaa oo qoys oo guryo ka kala imanaysa haddii aada soo dhoweysaan ardayga baahiyaha gaarka a qaba ama lani difficulty uu ka jiro xaggiisa idinku waxaad helaysaa dhan ajar baad helaysaan dhanna waxaad helaysaa dee ardaydaadii markaad waali tahay ama macallin tahay waxaad helaysaa inuu galaaskii kuu wada faraxsanaado isla wada jaan qaado marka waxa aynu idinka codsanaynaa marka aad tababarkaas muhiimka ee aada qaadateen aad kula noqotaan dugsiyadii inaad insha allah ku dabaqi doontaan ardaydaasi oo soo dhoweyn doontaan meel kastoo ay joogaan waa maalinta saddexaadba kurba barnaamijkeeni sidaas uu ku dhan yahay waxaan jeclaan lahaa oo aada iyo aad runtii saddex maalmood laguma soo koobi karo tiimka si xoog laaga shaqeeya barnaamijkan policygeeda iyo hogaaminta tababarka macalin mustafe cabdishakuur iyo tiimkiisa kaltuun cabdiraxmaan e c e agaasimaha e c e-ga oo iyo macalimiinteena idinkaba waa idin salaamayaa lucky oo saddexdii maalmood nala joogto tiimkeeda iyadana noo keentay kulli shaqo fiican baa qabateen maa sha allah